بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين درسنا وحكب بالآبنية بلوغ سورة الانشقاق suurat linshiqaaq makiyatun aayaadkeedu waxa weeyaan labaatan iyo shan aayadood waana suuradda siddeetan iyo afraad xagga tartiibka suwarka bismi illaahi araxmaani araxiim ida asamaau nshaqat idaa wakhtigii assamaa'u samadii inshaqat ay deldillaacdo waxay ka dhigan tahay idaa wakhtigii inshaqad ay dildillaacdo ay dillaacdo assamaa'u samadii inshaqad ay dhambalanto oo ay dildillaacdo waxa weeyaan arrintaas waxay ogeysiinaysaa bikharaab ilkown koonkan kharaabkiisii inuu dhowaaday oo wa'dinad ayna u addeecdo lirabbihaa rabbigeed ay u addeecdo ay u maqasho amarka rabbigeed u hoggaansanto waadenad ay addeecdo oo u hoggaansanto lirabbihaa rabbigeed dildillaacaas oo ilaahay amarkiisa u hoggaansanto wa xuqad laguna xaq siiyo oo lagu jid siiyo jid bay u leedahay oo xaq bay u leedahay inay an tasmaca wa tudiica inay maqasho oo ay addeecdo oo ay la dildillaacdo la'anna markii shay qof qabto waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo xaq uma lahayn inuu saas sameeyo ama sidaas in la yeelo ama sidaa in loo qabto laakiin dildillaacan samadu ay dildillaacday hoggaansankan ilaahay u hoggaansantay xaq bay u leedaho waa lagu xaq siinayaayo jid bay u leedahay marka waxuqad lagu xaq siiyo oo lagu garsiiyo oo lagu jidsiiyo weeyaan oo way mudan tahay weeyaan oo xaq bay arrintaa weeyaan wa idaa wakhtiga al ardu ardadii muddat la siyaadiyo ardadii markii la jiido oo la waasiciyo oo siyaadintaa waxay ka imaanaysaa buurihii iyo meelihii taagtaagnaa iyo waxaasoo dhan markii meesha laga zuuliyo oo laga qaado dhulkii oo siman oo aan dhismo lahayn oo aan gebiye lahayn oo aan buura lahayn laga dhigo oo wa alqad ay tuudho ardadii maa fiihaa iyada dhexdeeda wixii ahaaday waxalaali wixii dhexdeeda ku jiray dadkii almowta walkunuus wixii dad dhintay lagu aasay ayay soo tuuraysaa waxalaali wixii kunuus iyo macaadin ku jiray ayay debadda soo dhigaysaa oo wa takhallad ay khaaliyoodo ay khaali noqoto mid maran oo khaali ah oo maxay khaali ka tahay maa fii badnaha wixii caloosheeda ku jiray ee kanzi iyo macaadin iyo dad dhintay iyo waxaasoo dhan ay debadda ka yimaadaan sida shayga xaamilada ama uurka leh oo macnaha debadda u keeno wixii calooshiisa ku jira xamligii iyo uurkii sidaasoo kalea waxalaale wixii gudaheeda ku jiray debadda u imaanayaan waa dhibaatada jidha maalinkaas oo waadinad ay addeecdo ama u addeecdo lirabbihaa rabbigeed ay u maqasho u hoggaansanto oo waxuqad laguna xaq iyo jid siiya arrinka iyada markay arrintaasoo arrimood dhacaan jawaabkiibaa meesha la keenaya oo maxduufa idaa xadada kullu maa taqaddama wax allaale wixii soo hormaray markii uu dhaco oo arrimahaas yimaadaan ayaa laqiya linsaanu insaanku la kulmayaa min ashadaa'idi walahwaali dhibaatooyinka iyo shadaa'idda xaggooda wuxuu kala kulmayaa wax aan macnaha maskaxdiisa kusoo dhici karin maa laa yuxiidu bihi alkhiyaal waxaan khayaalkiisa iyo maskaxdiisu cabiri karin ayuu markaa la kulmayaa haddana waxaa laynoo tilmaamayaa insaanka shaqada iyo dhibta uu ku jiro nolosha noogga uu ku jiro qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuhal insaanu insaankiyow ayuga al insaanu innaka adigu kaadixun mid dhibtoonaya ayaa tahay jaahidun wa mujiddun biacmaalik mid waxaa tahay dhibtoonaya oo dadaalaya ilaa rabbika intii ka ah rabbigaa subxaanahu wa tacaala kaadxaan dhibtood iyo dadaal mid dhibtoonaya ayaa tahy ilaa rabbika aa ka gaaraysa waa maxay ilaa aa ka dhimanays fa mulaaqiihi rabbina waa la kulmaysaa fa mulaaqiihi baa tahay hi oo rabbi ah mid la kulmaya oo ilaahay la kulmaya ayaa tahy marka waxa weeyaan laxdo kasta zamankii waa socdaa qofkaana cimrigiisi waa soo gaabanayaa markaas waxaad u dhibtoonaysaa u socotaa ilaa rabbika intii ka ah waxaad u degdegaysaa waa ilal mowt mowdkiina fa mulaaqiihi ilaahay mid la kulmayaatoo mar haddaad dhimato ilaahay baad la kulmaysaa subxaanahu wa tacaala camalkaadi baa markaa kaa horeeya in khayran fa khayrun camalkaas haddou ahaa mid wanaagsan khayr baa ku yaalla wain kaana sharan fa sharun haddii ou shar yahayna shar baa qofkaas ka horreeya macnaha weeyaan marka innaka kaadixuntaa bimacnaa jaahidun fii camalika camalkaadaasaa ku dadaalaysaa weye khayr iyo shar wuxuu yahayba qofkii shaqa unbuu hayaa duula xayaati intaa uu nool yahay ilaa rabbika ilaa liqaa'i rabbika rabbi la kulankiisa laga gaarayo fa mulaaqiihi mid la kulmayaa tahay camalkaa jazihiisii waa qofku waa la kulmayaa ilaahay markuu hor istaago subxaanahu wa tacaala waxaa haddana lainoo caddaynayaa dadku noocyada ay u qaybsamayaan laba nooc weeyaan kuwa sucadda ah oo liibaanay iyo kuwa ashiqa ah oo ayaandarar ku dhacday dad kitaabkooda midigta laga siinayo iyo kuwa bidixda looga dhiibayo qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi fa ammaa man qofka uutiye la siiyo fa ammaa man midka uutiye la siiyey kitaabahu kitaabkiisa biyamiinihi midigtiisa fasawfa yuxaasabu fasawfa saman dambaa yuxaasabu la xisaabin doonaa xisaaban xisaabkaasoo yasiiroo fudud oo sahlan ayaa la xisaabinayaa sayi'aadkiisi baa layska daynayaa xasanaadkiisi baa macnaha lagu abaalmarinayaa xisaabtaasna waa midda cardiga la yidhaahdo xadiidku uu tilmaamaya saxiixa ah ee xisaabka yasiirka waa soo bandhigid qofka waxaa loo soo bandhigayaa waxaan ma samaysay waxaan ma samaysay waxaan ma samaysay markuu wada qirtoo nacam nacam yidhaahdo ayaa layska saamaxayaa sababtoo ah nebiga calayhi salaatu wasalaam baa maalin wuxuu yidhi man xuusiba cudiba qofkii la xisaabiyaa waaba la cadaabay caaisha waxay tidhi ma waan ilaahay dhihin fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiira saman dambaa xisaab fudud la xisaabinaya adiguna waxaad tidhi nabi allow qof la xisaabsha waaba la cadaabi markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam innamaa daalika alcardu kaasi waa cardi iyo bandhig xisaaban yasiirantu waa bandhigid weeyaan walaakina man nuuqisha alxisaaba cudiba xisaabta qofkii lagu baarbaaro oo lagula munaaqashoodo kaas waa la cadaabay xadiidka bukhaari iyo muslim baa werinaya markaas ilaahay baa subxaanahu wa tacaala asuraaya qofkii dembigaan ma samaysay dembigaan ma samaysay makaasoo dhahaya nacam ay rabbi ilaahayow haa markii dembigiisa oo wada qirto oo qofkiisa yidhahda allailah waa halaagsantay baa ilaahay wuxuu dhahayaa satartuhaa calayka fidunyaa adduunyada anaa kugu soo asuray wa ana akfiruha laka alyowm maantana anaa kuu dhaafahaya waa lagu dhaafa marka xisaaban yasiirantu waa sidaa fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiiraa xisaabtaa fudud weeyaan wayanqalibu waa gaddoomahayaa qofkaasi ilaa ahlihi ahalkiisa iyo intii ka ah dadkiisii jannada u joogay masruuran xaaloo yahay mid la farax geliyey ayuu ehelkiisi u gaddoomahayaa oo faraxsan oo ilaahay waxa uu siiyey oo ku karaameeyey wuu ku faraxsan yahay wa ammaa man midka uutiya la siiyey kitaabahu kitaabkiisa waraa'a dahrihi dhabarkiisa gadaalkiisa waa gacanta bidix midka laga siiyey calaamadaasna mar haddii kitaabkii iyo warqaddii bidixda looga dhiibay waa calaamatu shaqaawa shaqinimo iyo ayaandarro iyo ahlunaarnimo calaamadeed wey qofka sidaa loogu dhiibay fa sawfa saman dambow yadcuu wuxuu u yeedhanayaa oo tamaninayaa hubuura halaag bimacnaa yasiixu wuxuu ku qaylinayaa bilweyli wathubuur hoog iyo halaag buu u dhawaaqanayaa halaag iyo dhimashuu u dhawaaqanayaa fa sawfa yadcuu hubuuraa wayaslaa wuxuuna geli doonaa kuna gubanayaa saciiraa naarta saciira la yidhaahdo maxaa yeelay innahu isagu kaana wuxuu ahaa fii ahlihi ahalkiisa dhexdiisa masruuraa mid la farax geliyey markauu adduunka joogay maca ahlihi ehelkiisa macooda marka uu ahaa ayuu wuxuu ahaa mid khaafilah oo iska halmaansan aakhiro iyo ciribta dambe say noqonayso oo waxaan loo dhiibay keliya iskaga faraxsan ayuu ahaa aakhiranaaysan qalbigiisa ku soo dhacaynin meesha dadka ahlu khayrka ah ay markaa iyagu waxa weeyaan ay cabsi iyo baqdin adduunyada markay joogeen ay ehelkooda dhexdiisa kula noolaayeen oo ilaahay ay ka baqayeen ciqaabkiisa ay ka baqayeen subxaana wa tacaala innahu midkaan ahlunaarka danna wuxuu meleey yaa an lan yaxuura anhu shaaniye lan yaxuura inuusan soo noqonayn lan yaxuura inuusan noqonayn bimacnaa lan yarjica ilaa rabbihi rabbigii intii kaa inuusan u noqonayn oo ilaahay usan soo noolaynayn dhimashadiisi ka bacdi oo xisaab xisaab iyo jaza aan la keenayn sidaa darteed buu u gaaloobay innahu danna an lan yaxuura anhu shaaniye lan yaxuura inuusan noqonayn sidaas ayuu macnaha malaynayey balaa inna rabbahu kaana bihi basiiraa bala inaan ilaahay soo celinayn iskaba dhaaf ilaahay waa soo celinaya ilaahay baa soo celinaya bacda mowtihi inna rabbahu rabbigiis kaana wuxuu ahaaday bihi isaga basiiraa bihi addoonkaa basiira mid arkaya ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan uu ahaaday mid ilaahay addoonkaas basiir ku ah oo acmaashiisa og khayrkeeda iyo sharkeedaba oo ilaahay waa mid daalacanaya ilaahay waa mudalic cala alcibaad addoommadiibuu daalacanaya wax ka qarsoomayana ma jiraan inna rabbahu kaana bihi basiiraa falaa uqsimu bishafaqi qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi falaa uqsimu waan dhaaranayaa bishafaqi baan ku dhaaranayaa shafaqa iyo shucaaca qoraxdu markay dhacdo dabadeed guduudkaa weeyaan falaa uqsimu waan dhaaran bishafaqi shafaqaan ku dhaaranayaa walleyli hameenkaan ku dhaaranayaa iyo wamaa wasaqa wax allaaliya wuxuu jamciyey oo uu dumay oo hameenka mugdigiisa uu gaaray dad iyo dawaab ancaam nicmooley wax kasta walleyli wamaa wasaqa ayaan ilaahay ku dhaartay buu yidhi subxaana wa tacaala walqamari baan ku dhaartay baa ilaahay yidhi qamarkii iyo dayxii weeyaan idaa tasaqa markuu kaamiloobo oo iftiinkiisa iyo nuurkiisu kaamil noqdo oo dayax weyn uu noqdo sida afar iyo tobnaadkoo kale intaasaan ku dhaartay la tarkabunna yaa la kulanteen oo la kulanteen bimacnaa la talaaqunna bay ka dhigantay dabaqan xaalo dabaqaasoo can dabaqin bacda dabaqin haatay waxaad la kulmaysaan dabaqan xaal iyo shiddo ahwaal iyo dhibaatooyin iyo shadaa'id oo can dabaqin ahaaday dabaqaasoo can dabaqin bacda dabaqin taas baad la kulmaysaan waxa weeyaan dhimashadii iyo wixii ka dembeeyey oo xaalaba xaal ay ka sii dambayso oo dhibba dhib ay ka sii dambayso taa weeyaan famaa maxay baa lahum iyaga u ahaaday kuwii mushrikiinta ayo gaalada ahaa baa la sheegayaa famaa lahum maxaa u ahaaday famaa ayu shayin baa lahum iyaga u ahaaday laa yuuminuuna xaalaysan rumaynaynin maxaa ku dhacayo aysan la rumaynaynin bacdiga iyo isi soo saaridda bacdalmowdka ah wa idaa quri'a calayhim alqur'aanu qur'aanka markii dushooda lagu akhriyana laa yasjuduuna aysan u sujuudaynin walxaal idaa quri'a wa idaa quri'a calayhim alqur'aanu walxaal idaa quri'a wa idaa quri'a markii la akhriyo xaal calayhim dushooda alqur'aanu qur'aanka laa yasjuduuna xaalaysan aysan sujuudaynin xaalaysan sujuudayn markii qur'aanka dushooda lagu akhriyo aayaadka ilaahay ilaah allaha raxmaanka aysan u sujuudayn bal iskaba dhaafe aladiina kuwa kafaruu gaaloobay yukadibuuna way beeninayaan waa beeninayaan waxa weeyaan takdiib bay la imaanayaan inay rumeeyaan iskaba dhaafe wallaahu ilaahayna aclamu wallaahu ilaahayna wallaahu ilaahayna aclamu midku ogaal badan weeye bimaa yuucuuna waxa ay jamcinayaan oo laabahooda ay ku uruurinayaan gaalnimo iyo tagdiib iyo beenin waxa ay la imaanayaan ilaahay waa midog subxaana wa tacaala waxa ay yuucuuna ay jamcinayaan oo yudmiruuna ay qarinayaan oo min cadaawati rasuuli sala allahu calayhi wasalam waalmu'miniin cadownimada ay rasuulka u hayaan iyo mu'miniinta taas ilaahay waa ogyahay subxaanahu wa tacaala waxa ay jamcinayaanoo adduunyaha ilaahay waa ogyahay xalaal xaaraan waxa ay sameeyaan oo dhan fawashirhum kuwa u bishaaree bicadaabin cadaab ugu bishaaree cadaabkaasoo aliimin xanuun badan waxa weeyaan marka bishaaradaani haddee waxa weeyaan waa iska tahakum weeyaan gaaladaasaa lagu tahakumayaaye qof la yidhi bishaarayso ohoo cadaabkan bishaarana meesha ma taalle weeye ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati ila aladiina laakiin aladiina kuwa aamanuu rumeeyo wa camiluu camal fale asaalixaati acmaasha wan wanaagsan lahum iyaga waxaa u ahaaday ajirun ajar baa u ahaaday ajarkaasoo hayru mamnuun mid lagoy mid la goynaya kayrkiisa ajar aan la goynin aan go'aynin hayra manquus mid la nusqaaminaya kayrkiisa walaa maqduucin ajar daa'ima oo mustamira oo joogto ah kaas ayaa iyaga u ahaaday oo ay leeyihiin kuwa iimaanka leh oo ilaahay ku maamuusaya e ku abaalmarinaya subxaanahu wa tacaala suuraddan marka suuratul inshiqaaq ah waxaa la tilmaamay kulluhaa muxkama iyadoo dhan waa muxkam laa naasikha fiiha walaa mansuukh suuraddan dhexdeeda ma ahaanin wax wax nasakhay iyo wax la nasakhay midna taas baa la tilmaama waxaa kaloo suuraddan fadligeeda marka laga hadlayo soo arooray xadiidka uu wariyey imaamulbukhaari iyo imaamu muslim iyo a'imo kale xadiidkaas waxaa laga wariyey abi raafic qaala wuxuu yidhi sallaytu maca abi hurayra alcatama abi hurayre maciisaan waxaan tukaday salaaddii cishaha fa qara'a wuxuu akhriyey ida asamaa unshaqat abu hurayra akhriyey fasajada wuu sujuuday fa qultu lahu markaasaan u idhi oo waxaan idhi sujuuddaani maxay ahayd fa qaala abu hurayra wuxuu yidhi sajadtu waan sujuuday khalfa abilqaasim sala allahu calayhi wasalam abilqaasim nebiga kunyadiisa la yidhaahdo ayaan gadaashiisa sujuuday oo ku raacay falaa azaalu ka zuuli maayo asjudu fiihaa inaan dhexdeeda sujuudayo meesha sujuudu ku jidha waidaa quri'a calayhim alqur'aanu laa yasjuduun inaan sujuudayo ka zuuli maayo xataa alqaahu ilaa aan la kulmo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa aan qiyaamada ugu tago iyo aakhiro iyo jannada xadiid kaloo imaamu muslim iyo asxaabu sunanku wariyeen iyo a'imo kale isna wuxuu ahaa abi hurayra isna laga wariyey wuxuu yidhi sajadnaa maca rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay maciisa ayaannu sujuudnay buu yidhi fii ida samaa unshaqad suuraddaa la yidhaahdo ida samaa unshaqad dhexdeeda meesha sujuuddu ka jidho ay kaga jidho iyo suuradda la yidhaahdo iqra' bismi rabbika labadaas suuradoodba nabiga maciisaan sujuudnay buu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo la tilmaamay salaadda duhurka markuu nebigu tukanayo calayhi salaatu wasalaam inuu ku akhrin jiray ida samaa unshaqad oo iyadana wuu akhrin jiray taasna waa la tilmaamay marka suuraddu suuraddaa weeyaan waxaa kaloo suuradda laynoo ku bayaaniyey labada kooxood oo ay dadku noqonayaan fariiqu saalixiina albarara dadka saalixiinta ah ee baariyaasha ah oo kuwaas waa kuwa la xisaabinayo xisaaban yasiiran waa cardiga iyo bandhigga iyagoo faraxsan bay ehelkoodii u noqonayaan kuwa waa kuwaas kuwa kalena waxaa la yidhahdaa fariiqulkafara waalcusaat kuwa kafarada ah ee caasiyaasha ah kooxdooda weeyaan kuwaasna waxaa warqadahooda laga siinayaa dhabarkooda gadaashiisaa looga dhiibaya bidixdaa looga dhiibin naar baa la gelinayaa maxaa yeelay adduunka markay joogeen bay iska raaxaysan jireen iska tamashlayn jireen oo ilaahay aysan ka baqi jirin subxaanahu wa tacaala shahwaadkooday iska raaci jireen iyagoo isleh oo malaynaya annahu laa bactha walaa xisaaba walaa thawaaba walaa ciqaaba inaan bacthi jirin inaan xisaab jirin inaan thawaab jirin inaan ciqaab iyo dhibaata jirin sidaasay iska aaminsanaayeen sidaasay marka adduunkii ku soo noolaayeen xaalkoodu sidaas buu iska ahaa labada kooxood baa marka dadkii hadhowna sidaas inay u noqonayaan ayaa suuradda laynooku bayaaniyey oo laynooku caddeeyey markii marka qofkan kitaabka midigta laga siiyo markaasuuba ogaanayaaba in uu maaragtay ahlu khayr yahay oo calaamaddii wanaagsaneyd uu qaatay oo ahlu janno uu yahay bidixda markii laga siiyana wuxuu ogaanayaa qofkaani inuu qof yahay ayaan darra ku dhacday oo dhibaata ku dhacday ilaahayna waxaannu weydiisanaynaa subxaana wa tacaala in ilaahay kitaabkeenna midigta ina ka siiyo ilaahay subxaana wa tacaala khaatumadana ilaahay inoo suubiyo subxaana wa tacaala darsigeennu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaana wa tacaala aclamu bisawaab